waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay si fiican baad igu soo dhoweyseen australia waxaa la yidhahda dr samiira xasan waxaan ahay reer u k khaas ahaan magaalada leicester marka een, magaalada waan deganahay waxaana ka shaqeeyaa dhakhtarnimada khaas ahaan g p specialistka la yidhahdo family medicine marka alxamdulilah australia waxaan u nimi barnaamijkan s b n global excellence somali conference si aan uga qayb, qayb galno si aan professionalska iyo dhallinyarada wax uga, uga tusaalayno oo yacni waano iyo advice iyo guidance siino waa garta waxaan is leeyahay dad yar oo dhakhtar noqday oo soomaalida qurbaha joogta aad ka mid tahay marka ballinyar haddaad noo dulmarto waxbarashadaadii iyo heerka aad joogto sida kusoo gaartay
ha alxamdulilah haddeer soomaalidu aad berigii hore aad bay ugu yaraayeen dhakhaatiirtu man lama ho- hore looma arki jirin laakiinse alxamdulilah haddeer way soo yara badanayaan haddeer ingiriiska waxaan ku haysanay ilaa saddex boqol oo dhakhaatiir ama medical student isku jira oo dhakhaatiir soo socda marka anigu waxaan ka soo baxay jaamacadda cardiff university magaalo yar oo ku taala een, gobolka wales oo u k ka mid ah 2012 hadda sideed sannadood baan shaqaysanayay berigii aan jaamacadda gelayayna aad bay igu adkayd inaan helo qof aniga ila mida ama e eg ama sideeda oo kale yani xagga soomaalinimada oo dhakhtarnimada galay waayo runtii waxyaaba badan baan ka fekeri jiray aan ka warwarsanaa haddaan dhakhtarnimada galo inaan waayi doono laakiin sidaa daraaddeed baan haddeer u jeclaysanay inaan ciy- ciyaalka iyo dhallinyarada haddeer inaan tusaale uga dhigno oo aan u sheegno haddii jecel yihiin oo rabaan inay tiigsan karaan ma garta guud ahaan eh, b- qurba joogta hadda waxaad moodaa gabdhuhu inay aada uga horumarsan yihiin wiilasha maxaa sababa is leedahay markay noqoto waxbarashada iyo eh, shaqooyinka waaweyn I think runtii markii qurbaha loo soo wareegay qof walba wuxuu fahmay in loo baahan yahay waxbarasho iyo shaqo waayo wadanka sistamkiisa iyo deganaanshihiisa u baahan berigii hore yani qoysaska waxaa la arki jiray ninka keliya oo shaqeeya ama wiilasha keliya shaqeeyaan laakiinse hadda qoysas badan baa jira soomaali haddaynu nahayna ciyaal badanna waa dhallaa hal qof keliya salarigiisa badanaa dadka kuma filla midda labaad hadeer gabdhihii iskuullaan la geliyey in jaamacaday kasoo baxayaan markaa shaqooyin way heli karaan marmarna waxaad arkaysaa gabdhaheen inay hore u tiigsanayaan waxay shaqooyinkii adkaa iyo waxab- waxbarashadii sare een, marka iyo iyo wiilasha marka lasoo eego waayo waxay fahmeen opportunity in la siinayo jaaniskooda aan laga reebeyn yacni gabadhnimadooda daraadood keliya marka sidaa daraaddeed bay gabdhuhu marka opportunitiga la siiyo mid walba u tiigsanaysa oo isku dayaysa in is soo saarto waayo waxay og tahay dadkeedii ho- dadkii hore hooyooyinkooda ama iyooyinkooda inaanay fursadda heli jirin marka adiga gabar ahaan intaad eh, wax soo baranaysa waxa ca- caqabadaah kula soo kulmay
alxamdulilah anigu ilaa yaraanteedii waalidiinteedii waxay jeclaayeen inaan wax barto weliba khaas ahaan aabe iyo hooye waxay jeclaayeen inaan inaan waxbarashada meel sare ka gaadho sababtaan ingiriiska usoo galnayna wax kale ma ahayn Een, faamiligeyga xataa qoyskeyga inta walaalaha iyo supportkan waan lahaa laakiinse marmar waad maqli kartaa dadku inay yiraahdaan you know, gabdhaha waxbarashadooda waa yara khasaaro waayo een, kolba marka dambe guri iska gelayaan ciyaal bay dhalayaan waxba kama faa'iidayaan waxbarashadooda marka maaliyadda iyo een, la- waqtiga iyo maaliyadda reerka in la geliyo maaha dadka qaar weli sidaa u fikiraan way jiraan laakiinse alxamdulilah haddeer way soo yaraanayaan aniga berigii aan jaamacadda ka soo baxay cardiff university wal- wallahi runtii intaan galay iyo intaan ku jiray oo dhan support fara badan baan ka helay communityga iyo familigeyga iyo asxaabtayda marka ma berigii aan graduationkeyga ka soo baxay waxaan xusuustaa maalin la sheekeysanayey um, guriga dhexdiisa lagu sheekeysanayay dad badan baa yimi odayaal islaamood adigu faamiliga oo dhan marka laba oday oo wada hadlayay baan adigu mar qura maqlay waxaan qofna wuxuu yidhi maasha allah um, samiir maasha allah dhakhtarad bay noqotay jaamacaddii ka soo baxday odayga kalena wuxuu yidhi "De, waxaasi micne ma leh waayo daashigeeda iyo xinaheeda ma dhaafayo kelmadaasna way igu dhegtay moogtahay waayo muddo dheer anigu maan arag qof sidaa u fakeraa ama qof sidaa maaragtay isagana waan fahmaya inaanay ka ahayn xumaan waa dhaqankii hore waa fikradihii hore xumaan dadka kama aha marka dad weli sidaa aaminsan way jiraan laakiinse alxamdulilah hadda soomaalideenu aad buu u horumarin intii soddonkii sannadood ugu dambeeyey waxbarasho xagga waxbarashada xagga fikradaha xagga nolosha een, you know, mujtamaca marka alxamdulilah way soo yaraanaysaa waa garta u k waxaa tiri ilaa saddex boqol oo ama dhakhaatiir noqotay ama ardaya ka jirta Eh, jaaliyad aada u weyn wey ballaaran dhanka kalena waxaa laga hadlaa dhalinyaro badan oo xabsiyada gala soomaalida hadda mindiye isku dilaan marka guud ahaan jaaliyadda aad ka tirsanto dhakhtarka u tahay markaa fiirisid sida ay dalka ugu nool yihiin iyo sida ay u dhex galeen iyo waxay qabsadeen ma waxaa badan dhibaatadooda mise intooda wanaagsan oo wax qabsatay runtii dee jaaliyad kasta iyo mujtamac kasta way yeel- yeelanayaan dhibaatooyinkooda iyo waxyaabaha maaragtay ay ku aflaxeen meel ku gaadheen waayo dhexgalkii wadankaa sidaa ah dhexgalku waa dhinaca wanaagsan iyo dhinaca xunba laakiinse runtii am, way jiraan dhibaatooyin fara badan waad maqlaysaa wararkaad ka maqlaysaa idaacadaad ka maqlaysaa ciyaaladii oo xabsiga lagu rid ciyaal isdilaya mindiya laisla dhacaya daroogo iibinaya laakiinse dadku sideedaba bani-aadanimadu waxay kuu sheegayaan waxyaabaha xun xumaanta dhacda hore looma- lagama hadlo wixii waxbarashada meel ku gaadha ama meel tiigsada qof qof waad maqlaysaa laakiinse badana qofku markuu si fiican wax u qabsado lama maqlayo newska kuma jiro waayo newska waxaa socda waxyaabaha xun un- un- only marka sidaa daraaddeed waxaa l- dhici karta inaad u malaynaysid inaad ingiriiska dhibaatooyin kaliya ay ka socdaan laakiinse taasi run maaha waayo barnaamijyadan ingiriiska ka qabto sida career fairka oo kale wixii aniga ay tustay iyo mujtamaca tustay inay jiraan dad fara badan oo wax qabsaday si fiican meel f- wa- iyo heer fiican maraya oo rabaan inay dadkooda iyo mujtamacooda iyo caruurtooda wax u faa'iideeyaan waa garta barnaamijkan aad ka qaybgalayso hadda aad melbourne u timid eh, guud ahaan maxaad is leedahay ujeedadiisa weeyahay maxaa laga faaidi karaa dhalinyarada maxay ka faaidi karaa aduguse maxaa kusoo kordhinaysa
aad baan ugu faraxsanahay maanta maasha allah sanadka inaan kasoo qayb galo em, somali p n global excellence conference waayo waxaan u arkaa mujtamacyadan oo kale iyo ururka dhaq- em, professionalskan had- haddeer aan ka mid nahay inay runtii mujtamaca soomaaliyeed diasporada soomaaliyeed aad iyo aad em, fikrado badan iyo iyo waxba iyo waxtar badan ay kusoo kordhin karaan waayo soomaali haddaynu nahay meel kastaanu joogno dhibaatooyinkeenu waa isku mid waxyaabahaynu ka fakarayno waa isku mid dhaqankeenna iyo diinteenna waa isku mid badankeenna ama australia haddaad joogtid norway haddaad joogtid uk haddaad joogtid imaaraadka haddaad joogtid qof walba wuxuu rabaa ilmihiis inuu meel, meel sare gaadhsiiyo ilmo walba wuxuu rabaa inuu meel sare gaadho laftigiisu oo future iyo, iyo mustaqbal wanaagsan u tiigsado laakiinse waxaanu aragnay mujtamacyada kale sida timajilac oo kale ama dadka caddaanka ah, aad bay u caawiyaan dhallinyaradooda Bar- barnaamijyo badan baa jira waa waa la- waa laisku xidhayaa dhallinyaradii iyo professionalkii annagiina marka waxaan rabnaa wax la mida inaan dhallinyarada soomaaliya u samayno waayo wixii raba inay meel tiigsadaan haddaan la saboonin waxaa laga yaabaa inay ka niyad jabaan oo dib u dhacaanoo kadibna dhibaatooyinka aan ka hadlayna ay galaan marka taasaan rabnaa inaan ka yarayno marka wallaahi runtii faa'iidooyin badan bay le- bay leedahay sanadaha soo socda insha allah waa arki doonaa waa gartay shalay waxaa laysku soo qaaday aan, em, arrimihii dabcan meesha looga sheekeynaya kariyaarkaas iyo dadku shaqooyinkooda iyo waxyaalaha ay barteen laakiin waxaa laysku soo qaaday doorka dadka qurbi joogta ah oo adoo kale ah oo waxbartay oo cilmiga yeeshay ay ku yeelan karaan soomaaliya oo kale badanaa waxaa la dhahaa niman suudad wata unba siyaasadda aado soomaaliya laakiin dadka adigoo kalea dhakhaatiirta dib dilka uguma noqdaan waxba kuma celiyaan marka arrintaas adiga ahaan ma kugu jirtaa dhakhtar ahaan inaad matalan tuulo ama gobol ama meel soomaaliya volunteer ama ku noqotid dadka professionkaagoo kale leh sidoo kale wadan eh, ingiriiska joogana ma ku jiraan bay kula tahay arrimahaas definitely runtii waan arkay professionalskan la hadlayay kuwa weliba khaasan mujt- mujtamaca ka mid a iyo mu'tamarkan ka mid a meel kasta ha ka yimaadeen qof walba niyadiisa way ku jirta inuu dalkiisa iyo dadkiisa u faa'iideeyo waayo qof walbu fahansan yahay dalkiisaa sugaya Waxya- sababtaan wax u baranayno sababta aan xoogga iyo een, fursadaha aan sidaa usu gelin waxa weye inaan dadkeena wax tarno dadkeennuna wuxuu ka bilaabmaya gurigaaga iyo qoyskaaga wuxuuna gelaya mujtamaca soomaaliyeed guud ahaan communitiga aad degan tahay kadibna insha allah soomaaliya qof an waxaan aaminsanahay marka hore ni- inaad markaaga hore salkaaga dhisataa waayo haddaanad salkaaga dhisan oo iska geshid soomaaliya adigoon waxba si fiican arrinta u fahansan ama aad support lahayn far kaliya waxaa layidhi fool ma dhaqdo waad arkaysa dad iska tegaya for example dalkii uu ku noqonayo oo- ama dhakhtar yar ka furaya ama clinic yar ka furaya laakiinse muddo kadib bilo ama sanad kadib la xidhayo because sustainable maaha sustainabilityga wayaan muhiimadda moogtahay anigu waxaan aaminsanahay waxaa loo baahan yahay runtii in dalkii la tago horta marka hore cilmi baadhis la sameeyo oo lasoo ogaado baahida ka jirta maaha waxaad adu- adigu u malaynaysa ila anigu kuma korin dalkii moogta baahida ka jirta in marka hore cilmi baadhis la sameeyo tiim ahaan kadibna tiim ahaan wixii loo baahan yahay wax laga qabto oo laga fakaro si sida maaragtay future ahaan loo wadi karo maaha in sanad ama laba kadib lo- loo xidho marka insha allah taas qof walba hindisihiisa iyo niyadiisa way ku jirtaa waa garta ugu dambeynta eh, u k iyo soomaaliya aad u fara badan deganta had ka timid jaaliyadda waad aragtay melbourne maxaa ka aaminsanayd jaaliyadda halkan degan maxaa ka aaminsanayd ilaa haddasa maxaa ka aragtay maasha allah wallaahi aad baan ugu farxay melbourne Um, waan ogaa inay soomaali degan tahay laakiinse ma lahayn community heerka iyo intaa leeg oo saa u ballaaray inaad leedihiin maan arag runtii soomaali saa isugu xidhan maasha allah aad isu jecel oo wax wada qabad leh oo dadkii oo dhan isla wada shaqaynayeen marka aad iyo aad baan ugu farxay jaaliyadda soomaaliyeed maasha allah runtii hooyooyinkii iyo waalidiintii iyo dhallinyaradaan arkay runtii waxay la mid yihiin kuwa ingiriiska jooga qof walba fursaduhu iyo farxaddii iyo waa isku mid sidii unba wax u rabaa marka waxaa fiican community isku duuban aad iyo aadna waan ugu arkay mar- maasha allah reer banba siday su su gacan qabanayaan oo su caawinayaan runtii fikrad badan kamaan qabin because australia weligay maan iman laakiinse aad baan ugu farxay
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho